إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka raadiyaha alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose hiiraan iyo mandheera hilibka adhiga ayaa qarka u saaran in laga waayo magaalada gaalkacyo qaybta uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ra-iisul wasaaraha itoobiya abay axmed ayaa muujiyey mar kale jiritaanka isku dayo afgembi oo lagu doonayey in talada dalkaasi lagula wareego waxaa la baadigoobayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay puntland oo la baxsaday gaadiid oo maamulka lahaa waxaa sii kordhiyay khasaaraha maamulka isku magacaabay jubbaland ka soo gaaray dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada buulaxaaji ee jubbada hoose qaar ka mid a dadkii laga barakiciyey xarunta debdemiska muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah qodobka warka dibaddana xulafada nato ayaa sheegay inay bilaabeen inay diyaaradaha f lix iyo toban ku wareejiyaan yukrain si ay gacan ugu geystaan xoojinta difaaca ka dhanka ah duulaanka ruushka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose hiiraan iyo mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ballaaran habeennimadii xalay ku qaaday xerada ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalakhsi ee gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada jabuuti ee lagu weeraray jalalakhsi weli maanan helin dhanka mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaalo culus ku qaadeen xerada askarta dowladda kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lefi ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ay kenya haysato waxaa la rumaysan yahay inuu weerarkaasi khasaare ka dhashay balse ilaa iyo hadda lama helin inta uu la egyahay dhanka shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kamiin u dhigeen maanta kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay agagaarka tuulada jiro gaaljecel oo u dhow deegaanka namber lixdan waxaana halka lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dhanka kale mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale xalay dagaalo culus ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka jaziira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee xidhiirisa magaalada muqdisho iyo marka deegaanada ku dhow dhow ayaa waxaa laga maqlayey rasaasta iyo hubka laisku adeegsanayay ilaa iyo haddana ma cadda weerarkaasi khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka maadaama uu dhacay xili habeen hilibka adhiga ayaa qarka u saaran in laga waayo magaalada gaalkacyo qaybta uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland mubaarag cumar ayaa ka waramaya ganacsatada ku dhaqan magaalada gaalkacyo gaar ahaan kuwa hilibka iibiya ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacago canshuur xaddhaaf ah oo uu kusoo rogay maamulka puntland ganacsatadan ayaa waxaa lagu wargeliyey in haddii ay lacagta bixin waayaan laga kaxaysan doono xoolahooda taas oo sababtay inuu suuqa xirmo hilibka ariga ayaa qarka u saaran in laga waayo magaalada gaalkacyo qaybta uu ka arrimiyo maamulka puntland dadkan ayaa sheegaya inay horay u bixin jireen canshuurta balse maamulka uu markale kusoo rogay lacago xaddhaaf ah arrinkaasna aysan u dulqaadin karin dhar shacab wata oo ciidan wata oo militari wata oo boolis wata oo arigii nin walba neef ku dhegayo oo leeyahay neefkan hadda horay bardhig qofkii reer baadiyaha warri qofkaan habartaan masaakiintaan neefkay wadatay oo toddoba door laga soo qaatay oo kiishka ku daba sugo oo meelay ay ka kaloo ka gasha in laga gadanayo neefkii aan kala aan la aqoon war hadda hadda hore war ma qabto walaalayaal maya khasa waa inaan ku bixisaan haddii kale arigan kaxaysanaynaa waa xirxiraynaa arrintaas marka waa nala cusbaatay si aan marka dadkii u kala badbaadin xoolaha lahaa iyo nimankii qoryahan wata iyo kuwan kalena qoryay wataan baanu xoolihii xirayn waxna waxaanay ciddii la tegey saala tugto galmudug bay la aadeen qaar baabuurta iyagoo saaran oo ay nala joogaan bay ceshadeen oo banaa waxay la aadeen baabuurtan ilaa xala soo socotay sideedana ariga anaga noo yimaado wasiiladan yimaado wax la og yahay weeye kiilinka shanaadu ka yimaadaa kama yimaado bilan xataa gudaheeda kama yimaado arrintaas marka waxa weeye waxay dadkii ku noqotay dhakafaar waxaan xagga laga aqoon halkaan aanan ka aqoon baa dadkii la kulmeen annagu waxaan nahay shacabkii sayladda cashuurta puntland maanaan diidanayn lacagtaa gibirka ah oo aanaa qaadi karin oo waxay tahay aanaa garanayn ma qaadi karno waa diidney allahayaka alle waxaan rabnaa in nalaga qabto wax suurtagala ma ahan meeshaan wax ku gadanna shacab baa iska leh biraha bannaanka yaallaa naga kiraysan biraha bannaanka yaalla baan wax ku xidhannaa waana naga kiraysan yihiin tiirarkaa tiirba qof buu ka kiraysan yahay ayadoo sidaas canshuurta puntland waa oggolayn haddana waa oggol lahay laakiin waxa saa'idka ah ma oggolin ma rabno ma qaadi karno ma yeelayno sidoo kale ganacsatadan waxay ku hanjabeen in haddii aan dhibaatada laga deelin ay ka dagaalami doonaan arrinkaas islamarkaana iska dhicin doonaan maamulka puntland waxaan cabasho ka nahay maamulka dowladda hoose iyo nimanay noo soo direen oo ay dhaheen lacagtii canshuurtaydoona laga qaadi jiray lacag aan ahayn ka soo qaada oo hal dollar iyo bara hal dollaroo canshuurana awal baa horeyna looga qaadi jiro oyna iyo awd ah markaan haatanana saakana weerar bay baan lagu soo qaadeen anigu xariggaas orgi baan ku watay orgigii baa laygu qabsaday waa layla diriray wax kastaa laygu sameeyey marka xaaladdu hadda meel adag bay maraysaa annagu waxaannu dowladda puntland cabasho uga nahay hawshaa inay wax ka qabtaan oo na soo farageliyaan oo duqa magaalada iyo xoghayaha iyo tuugada ay wataan waxa ay nagu wadaan ay naga qabtaan baanu cabasho ka nahay annaga yaa nalagu kallifin cid aan qorya lahaynu ma jirto inaan qorya qaadanno oo annaga iyo puntland aan isgallo waan iska dhicinaynaa inagu puntland waxay wadda haddayan joojin dowladda federaalk ayaa waayihii dambe aad u sii xoojisay lacagaha canshuurta ah taasoo xiriiri gelisay nolosha dadka aqoon-yahanada dhaqaalaha ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inaysan bulshadu waxba ugu qaban lacagaha ay ka qaado ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed ayaa muujiyey mar kale jiritaanka isku dayo afgembi oo lagu doonayey in talada dalkaasi lagula wareego zakariya cumar ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed ayaa muujiyey in mar kale jiritaanka isku dayo afgembi lagu doonayo in talada dalkaasi lagula wareego khudbad uu jeediyey ayuu ra-iisul wasaare abiy axmed wuxuu ku soo hadalqaaday jiritaanka iskudayo lagu doonayo in talada loogala wareego xukunkan ay qabtaan saraakiil ka tirsan militariga waddanka abiy axmed ayaa sheegay inaana marnaba suuragal lahayn in dalka afgembi uu ka dhaco isaguna uu yahay qof feejigan oo ciidannimo soo maray sidaas daraaddeedna uu horay uga baaraandegay arrimaha noocaas ah laamaha amniga ee dalkani uu u dhisay qaab aanay suuragal ka dhigi karin in dalka uu afgembi ka dhaco ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku dheeraaday ka hadalka qodobkan wuxuu muujiyey dhinaca kale suurtagalnimada in kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ay soo gaari karaan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka isagoo isweydiiyey haddii ay yimaadaan bal waxa ay ka dheefayaan haddii jabhadda olla ay soo gaarto caasimadda bal aynu isweydiinno maxay ka faa'iidayaan waxay ku leeyihiin waxaynu raadinaynaa dhaxalkii aabbayaasha dhaxalka aabbayaasheen waa midka naga wada dhexeeya waxaana noo wada dan ah nabadda ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wuxuu sheegay abiy axmed in marka ay codsanayaan ilaalinta nabadda aana ka dhigneen inay taag daran tahay dowladda etoobiya oo ay ka daashay dagaalada sidaasi ma ahan laakiin ogaada waxaa fudud in dagaal uu bilowdo markaasna yaan lagu qayla dhaaminin inuu xasuuq dhacay maxaa yeelay waxaa soo bixi doono waxyaabo foolxun ayuu yidhi abiy axmed muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa taagnaa hadalhayn la xidhiirta suurtagalnimada in dalka etoobiya ay ka dhacaan tallaabooyin afgembi ah safaaradaha reer galbeedka ee dalka ayaana soo saaray digniino amni oo kala duwan iyadoona safaaradda maraykanka ee adis ababa ay tilmaantay in amniga dalka uu halis ku jiro falal amni darro ah oo afduub uu ka mid yahayna ay ka dhacayaan dalka iyadoo lacago madax furasho ah la dalbanayo in xilligan abiy axmed uu soo hadal qaaday inay jiraan iskudayo afgembi ayaa ka dhigan in xaalad hubintan la'aan ah ay ka jirto dalka etoobiya kaas oo wajahaya culaysyo dhinacyo badan leh waxaana weli gobollada amxaarada iyo oromada ka socda dagaallo adag oo u dhexeeya kooxaha hubaysan iyo ciidamada militariga etoobiya iyadoona ay jiraan deegaano badan oo ka baxay gacanta dowladda dhexe waxaa la baadigoobayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay puntland oo la baxsaday gaadiid uu maamulka lahaa sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo cali aadan maamulka puntland ayaa baadigoob ugu jira mas-uuliyiin hore oo la baxsaday gawaari badan uu maamulka lahaa war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda hanti dhowrka ee maamulka la baxay puntland ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiin hore xilka looga qaaday ay qaarkood la baxsadeen kuwo kalena ay si sharci darre ah ku haystaan gaadiidkii ay ku shaqaynayeen gaadiidka maqan ayuu qorshuhu ahaa in ay mas-uuliyiintu soo wareejiyaan maadaama laga joojiyey shaqadii ay ku hayeen balse taas ma aysan dhicin qaarkood ayaanba la ogeen halka ay la aadeen halka kuwo kalena ha ay weli iska haystaan ilaa iyo lix iyo tobanka bishan ayaa lagu amray inay si deg deg ah u soo wareejiyaan gaadiidka maqan haddii aysan sidaas yeelina tillaabo laga qaadi doono islamarkaana la soo xiri doono waxaa sii kordhaya khasaaraha maamulka isku magacaabay jubbaland kasoo gaaray dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada buulexaaji ee jubbada hoose faahfaahinta warkaasi haashim ayaa soo jeedinaya dhimashada guud ee dagaalka ka dhalatay ayaa gaartay ugu yaraan soddon iyo kow askari kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo ciidan saraakiisha dagaalkaas ku baxay waxaa ka mid ah bishaar oo ahaa taliyo urur iyo ku-xigeenkiisii axmed oo ahaa taliyo urur sidoo kale dhaawaca ayaa gaaray toddoba iyo toban ay ku jiraan laba sargaal kuwaas oo kale ahaa cabdikaafi oo ahaa taliyihii ciidamada ku sugnaa deegaanka buulaxaaji iyo bashiir oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka jooga deegaanka buulaxaaji weerarkii shala ka dhacay buulaxaaji ayaa ku biiraya weerarada khasaaraha culus ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku gaarsiiyeen ciidamada maamulka jubbaland qaar ka mid ah dadkii laga barakiciyey xaruntii debdemiska muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya dadkan oo dhowaan dowladda federaalka kasoo barakicisay xaafadda debdemiska oo gaarayay boqolaal qof ayaa hadda wajahaya xaalado culus oo xagga nolosha maadaama guryahooda laga soo qaxiyey waxay sheegeen in dhammaan wixii hanti ay lahaayeen lagu dul burburiyey guryihii ay ku noolaayeen maantana ay taagan yihiin meel ciddo ah ciidamada dowladda federaalka ay tilmaameen in muddadii ay howlgalka burburinta ku guda jireen ay kala kulmeen jirdil iyo xadgudubyo kale sidoo kalena ciidamada waxay ka furteen dadka shacabka taleefanadii gacanta ay wateen iyagoo hadda hoy iyo gabbaad u ah gidaarada caasimadda muqdisho qaar ka mid a bulshadaas oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay dhibaatooyinkan xaddiga lahayn ee ku habsaday annaga maanta dhibaato weyn waa lasoo koobi karaa na soo gaartay guryihii waa nulku dunshay afkiisa hore guriga ganjaalkii meesha laga baxaya nin jijifo oo hurdaaya ah sir nulkusi meel aan ka baxnay meel aan u dhaqaaqno waa weyn marka annaga dhibaato xooglaa na soo gaartay meel aan u dhaqaaqno waa weyn haddaana ilmihii waa bixinay meel derbi meel aan istaagno iyo guri karaa waa weynay meel aan degno waa weynay meel aan ku hayno waa weynay meel cidla ayaan dhoobana oo meel aan ku hayno waa la'ana waayo guri kiraana lama arko dadkiina waa isdul fuulaan guriga iridiiso dayda meel roobka iyo qobdihii iyo qarqaryada xalay saasoo korkeena ku daawa ku dhammaad hooyooyinka looma naxariisan ayankana liifa lagu qaantiqaanteeyey ee hooyo umulah cunug aan laba bilood gaarin ee jirin oo maantay garabka lagu sidi karin la xambaari karin garabka la saari karin ninka u nixi waayey ee qobada iyo roobka ku dacayaan horta kaas masiibadiis waa helaysaa biidnillaahi kariim meel la yidhaha iga dabagey ayaa qoonkan dhan oo meesha wada taagan aan isku dul saaranahay waa booshash roobkan saaka arkaysid taleefanadii waa la aruursaday wax allo wixii taleefan ahay oo weynaay waa la wada qaatay aniga liif baa hadda igu yaalla gabdho kalena liifaf baa ku yaalla nimanku waa naga daran yihiin dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa dadka ku nool magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ku dhaliilaya in dhibaatooyin xoogan ku hayso magaalada ayaa waxaa xadka ka baxay oo meeshii ugu sarreysay gaaray dhulboobka kaas oo ay ku foogan yihiin madax ka tirsan dowladda federaalka ganacsato iyo siyaasiyiin kale kuwaasoo qandaraasi kusoo qaatay dhacayo boobka dhulalka ay degan yihiin dadka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan xulufada nato ayaa sheegay inay bilaabeen inay diyaaradaha f lix iyo toban ku wareejiyaan ukrein si ay gacan ugu geystaan xoojinta difaacooda ka dhanka ah duulaanka ruushka waxay arrintan kusoo beegmatay iyadoo soddoniy labada waddan ee xubnaha ka ah isbahaysiga milatariga ay ku kulmayaan maraykanka si ay u xusaan toddobaatan iyo shan sano guuradii markii la asaasay xogahayaha guud ee nato ayaa sheegay haddii ay nato doonayso inay u dagaalanto xorriyadda iyo dimuqraadiyadda inay taa ku muujin karaan ukrein isagoona ka hadlay arrimaha kale ee la filayo dalka nato inay ku heshiiyaan si ay sare ugu qaadaan taageeradooda milatariga ukrein wuxuu sheegay in howsha ay dardar gelin doonaan dhismaha goobta taliska u ah nato oo loogu galay bixinta kaalmada amniga iyo tababarka ukrain xarunteedunu tahay waddanka jarmalka warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa